kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington iyo caawana qodobada aan idinku haya eed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee sheekadii ah toddobaadkii hore barnaamijka ku maqashayn ee ku saabsanayd gabadhii ninka odaygaa badbaadisay ee shookadooda lagu daray dhacdooyinka la yaab kale ee adduunka dabeedna markuu saa sheekadii ugu warramay wi baadna ii warran oo ba noloshaada iyo backgroundkaaga amuurtaada iga warrantay waan arkay inaad sheer leedahay laba carruur haysatod xaajina waan arkay bal ii warran buu yidhi maxaa ku dheer dabeedna waxay uga sheekaysay iyaduna markaa in waxa weeyaan ay muxuu ahayd qudheedu ay tahay sarfayfal dhiman gaadhay calashaan xilliga hooyadeed dhimatay oo ay shil ku dhimatay oo ay maaragtay caloosha hooyada ku jirtay oo dabeetana la badbaadiyey
sidoo kale waxa aan barnaamijka ka madhnaan doonin ood ku maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaan idii hayaa dhaxaad idhagan nuglaydoon dhabtaada ku seexanayay dhaxanta iga weeshanaysood si dhabaadii jeclayd habduxiisihii dhammaaday anaa dhawacaayis yeelay dhaliishaana mutaystay dhibaneen waa yeelkadiisa wixii dhibaataysan baad waxba kaaba gelin guud waxba warba haysa barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii aad ku maqasheen ee barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad dhegaysateen sheeko la yaab leh oo dhex martay nin odaya oo la ildarnaa xanuunka kansarka oo xilli isaga iyo bahdii caafimaadkuba ay noloshiisa ka quusteen ee haweenay aanay iskaranaynin badbaadisay waxaanay toddobaadkii hore inoo taagnayd iyada oo uu ladnaaday kadibna uu gabadhii raadiyey si uu ugu mahad celiyo muddo adigu lix bilooda kadib ninkii ambilo ahaa dhakarta waa ka soo baxay sagoo jid ah oo lugihiisa ku soconayo oo caafimaad qaba waan gartaa markaa dabeetana ku soo raadiyay si loo sheegay xaaladii arrintii gabadhi warkeedina marka uu hayay oo looga sheekeeyey gabadhii buu soo raadiyay markaas adreeskeedii iyo wixii ayuu yahay wana gabadhii buu raadiyey adreeskeedii meeshii si uu ugu mahad celiyo si uu ugu mahad celiyo u yidhaahda calashan bil anoo dhimanaya ayaad maaragtay dee ibadbaadisa waa halkay soomaalidu ka tiraahdo ninkaa hebel ama qofkaas magtayduu leeyahay calashan qof bilkaa badbaadiyoo kale ha hee sidii oo kale markaa inuu utago oo yidhaahdo magteedaan leedahay waa kuu mahadnaqayaa wuu anduro ugu yimi kaasi haye
dabeetna waa isu yimaadeen way wada qaateen shaahi kaastay waxbaa la wada cabbay oo dabeetna waa la sheekaystay dabeetna ka sheekeeyey noloshiisii hore haddaba markii xaal halkaasi marayay ayay labadii dhinacba wakhti isku heleen islamarkaana ay isla wadaageen taariikh nololeedkoodii hore waxaanay arrinta cajiibka ahi noqotay kadib markii sheekadoodu ayse soo gashay islamarkaana ay noqdeen laba qof oo waalid isku ah oo kala maqnaa in ka badan afartan sanno haddaba siday u kala lumeen maxaase keenay in ay muddadaasi nolosha ku kala irdhoobaan ama ku kala maqnaadaan waxaa sheekada halkii ay noo taagnayd inooga sii anba qaadi doono khadar cabdi cabdilaahi oo deggan dalka australia oo sheekadan la socday waxaana khadar ugu warramay sahre ciidla nuur shaahi kaastay waxbaa la wada cabbay oo dabeetna waa la sheekaystay dabeetna ka sheekeeyey noloshiisii hore haye iyadaa wareysata markaa oo weydiisan ku tiri maxay ku dhacday inaad sida noqoto oo cid ku caawista iyo ehel iyo qaraabo iyo iyo carruur ubadixaad waxba maxay u dhici waayeen Haye.
Sida noqonaysa ma magaranaysa mhm dabeedna uu sheekadiisii uga sheekeeyey u bilaabo wuxuu sheegay yaraantoodii inuu isaga iyo gabadh kale ay jeclaadeen oo iyagoo yaryar oo dabeetana eh, maaragtay ay kulmeen oo ay wakti wada qaateen oo isqabteen oo sheekaysteen oo dabeedna isagoo sideed toban jir ah iyo iyadoo todob- toddobiyo toban jir ah ha hee dabeedna gabadh iyo bay markaa uga sheekaynayaa gabadhii deena way isguursadeen way iscaashiqeen way isguursadeen gabadhii iyo dabeetana waxa weeyaan eh, waxay noqdeen lamaane mhm markii ay isguursadeen ay muddo sanada wada nool yihiin mhm ayay isku dhaceen sidii caadiga ahayd ee laba qof oo lamaana ah hoos ugu dhici jireen waa ti soomaalidu tiraahdo in gabadho col lamahagan eh, Nabadna ma- nabadna ma aha haye waa la isku dhacay dabeetna waa la iskhilaafay dabeedna waanan da runtiina meesha waxa ku jirta da'yaraan baa ku jirta nog ha dabeedna gabadhi way cadhootay yaraantu way cadhootay meesha markaa ay isku guursanayaan ay degan yihiinna eh, waxa weeyaan waa gobolkan la yidhaahdo eh, maraykan ku yaala la yidhaahdo new mexico waan gartaa inanti iyadoo markaa xanaaqsan oo cadhaysan ay odagay isku dhaceen bay gaadhi ka haysatay dabeetna way dhaqaaqday waxay kuhasaayeen inay u tagto hooyadeed oo gobol kala degan gobolkana la yidhaahdo eh, florida aad bay u kala fog yihiin waan gartaa way bay kala fog yihiin dabeetna gaadhi bay rataa inay iska eh, eh, goosho labadaa gobol haye waa qof xaalaysan laakiin oo xanaaqsan oo cirkaa maraya gaadhigii bay kaxaysa iyadoo meel dhaxa sii socoto hooyadeedna gaadhin gurigeedii iyo ninkeediina ka tagtay ayay dabeetana gaadhi kale oo labartuna weli xanuulka xamuulka qaada bay gaadhigeedii iskaleen haye
markaa show waxa weeyaan eh, gabadha gaadhiga waday cadhootay uur bay leedahay haye
dhimatay markaa iyadii waan gartaa markiiba waa lala cararay oo dad afurtaa loola cararay afarta markii loola cararay baa waxaa dhacday eh, waxaa la sameeyey in la baaro oo dabeetana waa la ogeyn uur leedahay ilmihii baa dana la hubiyey imika arkiyadii inay dhimatay markaa waxa weeyaan eh, ilmihii baa waxaa la ogaaday markaa inuu nool yahay haye ilmihii uurka ku jiray gabadha dhimatay gabadha dhimatay baa ilmaha uur ku jiraa uu nool yahay cajiib waa yahay waa la baaray markii la baaray dabadeetna waxaa la ogaaday ilmihii inuu nool yahay ilmihii baa laga soo saaray meesha haye ilmihii dabeetna farsamooyinkii kale caafimaadka iyo quraaradii adigu ilmihii waa la koriyey waa la badbaadiyey waan gartaa ilmahii markii la badbaadiyey ba waxaa la ogaaday intan eyeydeeda oo ah calashaan inankan dhimatay ee ilmaha yar cusub kusiday hooyadeedana ku socotay oo ilmaha dhashayn ayay u noqonaysa baa la ogaaday meesha ku noolayd haye laakiin nasiib daro islaamtua eh, inanta iyada u ahi markay ogaatay in inantay dhashay calashaan ee ilmahan la dhashay ay Mm.
ay ay shil gashay Mhm.
islaamtii way dhimatay wadnaha istaagayadana haye marka islaamtii iyo inantii ay dhashay ee kusoo socotayba way dhinteen laakiin ilmihii yara caloosha ku jiray baa badbaaday islaantiina markay maqashay inantaadii oo kugu soo socotaa ayaa shil gaadhi ku dhimatay naxdintii buu wadnuhu istaagay wadnuhu istaagay haye ilmahan yaree dhashay marka wax aabihiina lama yaqaano iyo casha ilmahan aabihii lama yaqaano iyo waxaasoo iyo meel uu ku noolyahay lama yaqaano Mhm.
oo islaamta wadirta baa lagu helay aada iyo aad dabadeetana ilmihii yara wuxuu kusoo beelmin ilmaa cid lahayn ehel lahayn waxba lahayn hooyadii dhimatay aydiina dhimatay aabihiina aan la oqoon buu ilmihii yara dhashay waan gartaa dabeedna waxaa dhacay ninkii andrew ahaa ninkii andrew ahaa waxaa ku dhacay xaalad baa ku dhacday oo xaaladii xaaladii gabadhii dhimatay iyo ilmihii caloosha ku jiray iyo wixii oo dhan ay ka baxeen ninkii isaguna moor wuu mooro jabay wuu niyad jabay dabadeetna noloshii caadigaheedba wuu nacay wuu markaa nacay.
markii lagu yihi xaaskaagii way dhimatay oo shil bay ku dhimatay oo waa la aasay wuxuu u maleeyey macaa ilmihii uurka ku jiray inuu la dhintay waxba inaanay uharin bu saacaddaa laga bilaabo qof waan garta waana sida qof kastaa ku fikiri kara runtii gabadh urlaa dhimatay oo shil ku dhimatay haddii la yidhaa macnaha iyadii uurkii way israaceen unbaa qof walba maskaxdiisa kusoo degdegaysa ayin baa kusoo degdegaysa ninka andrew ahaa markaa waa mooraan jabay dabeedna waxa weeyaan ordgiisa sii daayayo dabagal iyo raadin iyo wax hubintoona mabuu gelin ee waxa uu ku cararay uun inuu noloshiisiiba gebigeeda laxaag kale u rogo oo uu jaha kala qaado oo askarinimo qorta haye askari buuba isqorayba markaan durmo faskariinadii tababarkiisii qaatay askari caadi buuxa noqday waxaa dhacday kolba in wadan la geeyo waayo ka maraykanku waa kama wadamo kala duwan dunida ah kuba meelo taqaana dagaala ka qaada ama saldhigiyo kule ha ama saldhiga kule Mhm.
adigu ninkaan duru ahaa waxa weeyaan wareegiisa batay kolba wadan baa la geeyaa kolba meel baa waxa weeyaan hawl laga fuliyaa kolba saldhig ku yaala wadan kale ama afrika ama meelaha kale baa la geeyaa waxa weeyaan noloshiis waxay kusoo ururtay uun askarinimo dabeedna waxa weeyaan sidaas sagoo saxin cid baa nolosha kugu noqdo sidii dabasaagoo canka waa kan xaaladda kula kulmay ee xanuunsaday ee dabeetana halkan gaaray ee ka furu ku dhacay waa ka bartan ay Kusoo kasoo dhacay.
dhilisay kaasi waa ka Mhm.
gaaray haye dabeedna marka saa sheekadii ugu warramay wii baadna ii warram oo ba noloshaada iyo backgroundkaaga amuurtaada iga warramtay waan arkay inaad sheer leedahay laba carur haysato xaajinada waan arkay bal ii warram buu yidhi maxaa ku dheer haye iyo nolosheedii hore ee waa gabadh koob iyo afartan jirayda yaraanteedii qisooyinkeedii hore iyaduna u bilowday markaa haye dabeedna waxay uga sheekaysay iyaduna markaa in waxa weeyaan ay eh, muxuu ahayd qudheedu ay tahay sarfayfan dhiman gaadhay calashaan xilliga hooyadeed dhimatay oo ay shil ku dhimatay oo ay maaragtay caloosha hooyadeed ku jirtay oo dabeetana eh, la badbaadiyey haye dabeedna markaa iyadu waxay ku soo kortay eh, muxuu ahaa markii hore qolay dhaqartii marka ay ay qaadeen ee calashaan ay ay dhalatay ee dee kortay eh, waxaa lagu soo koriyo la siiyey markii dambe reer baa la siiyey markii afar jir meelaha ahayd reerkii baa magacoodii siiyo ee ku asasatay waan gartay waa sababtay u noqotay Reer- katy williams ukaa Hay.
Katie william waxay u tahay oo waxa weeyaan magaca u qaadatay maaha magacii aabaheeda rasmiga ahaa maahe waxa weeyaan inay een, een, muxuu ahay reerka koriyiba magaca siiyey haye oo ay ku atirsanaysa dakaasi sidii wax ku baratay way soo fabcday way soo kortay way weynaatay waa gabadhaa weyne maanta dabeetana waxa weeyaan reerkii carruur kale iyadu isku filan ee shaqaysataa Mhm.
halkaa dabeetana marka sheekadu marayso ee waxa labadoodii weeyaan- qisaa isku soo dhacay wuxuu yidhi anigana xaas uurlaa iga dhimatay adna uurbaa miyidaa lagaa soo saaray excellent wakaa labadoodii Hay.
halkaasi qisadu ka kulantay in yana ay tahay qof laga soo saaray qof dhintay isaguna waxa weeyaan xaas iyo uu la-yahay eh, ilmo ka maqan sanadkii iyo qiyaastii markii la eegayna ay isku sanad noqdeen isku soo noqdeen oo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideed toddobaatan iyo sideedii bay ahayd haye dabadeetana markii labadii qiso la isu eegay iyo calashaa waktigiina la eegay wixii dhumar- oo wixiiba dhumarka wada taana is wada yeeshay oo mataqaanaa isku wada afgo-ay oo isa soo wada galay oo xaaladda dhan baa waxay noqotay u ekaatay hal qiso markaasay yidhaahdeen dee armaynu nahayba bilooban aabbaha ahay oo inantaydii uurkii laga soo saaray aa tahay dabcan iyadoo weligeed may arag aabo soo sida alashaamaya dadku may fikireen aapo leedahay ismuna welig uba biyax baad leedahay ismuna maskaxda oguma jiro waxay ka fikireen marka arabnay maadaama sheekooyinka isku suuragal yihiin sheekooyinka isku eg yihiin arabnay suuragal tahay inay wax isu yihiinna haye dabeedna waxay idhahdeen mar kawar haddaynu tijaabino waxa dhi'eena baa idhahda ee lagu baadho Dhiigga hidde-sidaha.
dhiigga hidasidaha labada qof inay wax isu yihiin yaan kane haye dabeedna waa sax waa ku ballameen muddo kadib in la sameeyo dabeedna ballan bay ka samaysteen dhakhtar meel dabeedna dhiiggii wixii baa laga qaaday haye dabeedna wuxuu soo baxay positive alashaan waa isdesha waaba aabaheedii iyada dhalay waa aabaheedi iyada dhalay ee koob iyo afartan jiryadu abay maanta aabaheed helaysa inta nolosheedii oo dhanna weligeed aabbaad leedahay xataa kuma fikirin ma hal maalin cajiib haye ninkan andrew ee askariga ahaa ee xaaladday nolosha adagna kusoo koray ama askarnimada kusoo koray markii dambana nolosha bartaa dhigteen ismuu lahayn weligii duni duni cidda kuu joogtaa haye dhiiggii la qaaday ee labadooduba laga qaaday wuxuu soo saaray inay yihiin gabadh inay ma- aabba iyo iyo naftiisi inay yihiin Mhm.
oo ilmahanu maxay calosha laga soo saaray ee dhafarka dhagay lasoo koriyay koriyana waa inantiisii ninkan is ahaa gabadha iyo ilmuhuba waa isku go-een oo calooshiibay ilmihi caloosh ku jirna raacay sidee yahayna u dhow- waxay noqotay kaatiban maanta dhiiga ku badbaadisay dhiiggeedii unugidii dhiiggiisa dhiiggeeda siisay ha markaa la waraystay marka muxuu yidhi isagu inantii horta markii waxa weeye saxaafadii iyo dunidii la hadashay ee waraysatay inanta hadalba waa laga waayey oo hin mooyaane haye
way oyday way oyday gabadha ku yeelatay aabba ku yeelatay dee xaaladooda waa lasoo waran karaa Mhm.
odaygii dabeetna ku isagoo emotional oo waxa weeyaan dareenkiisu aada u kacsan yahay oo ooyaya Mhm.
oo ooyaya saxaafadii la hadlay oo dabeedna mataqaana hadalka jarjaraya waaye dabeedna wuxuu sheegay calashaan in uu dareemi jiray in weligii wax ka maqan yihiin haye laakiin aanu sheegi karin waxa ka maqan waxa uu yahay Waay.
nafsiyan ba waxuu ku jiray werwer gudihiisa abaa ku jiray oo uu dareen dareemayo in wax maqan oo banaanka ku jiro oo ka maqan inay jiraan ma garanaysa uu xitaa u garan kari lahaa war waxa maqan ee dareemaysa ee werwerkan muxuu yahay marka markay saxaafaddu wareysanaysay ayay dabeetana gabadh weriye ku tiri andrew weydiiso ku tiri weligaa ma ku fikirta ama ma is tiri qof jirkaaga ah oo aad dhashay ayaa ku nool meel ka mid a dunida ama markan ka mid ah haye dabeedna wuxuu yidhi marka No, ma'am, I did not. No, I.
maya marwo maan ogeyn waan Waa gartay gilmis.
markaa la yidhi ka waran dareenkaaga markii aad heshayna markii dabeetana dareli dareenkaa ka warraba hesheen ee dabeetana uu hadlay haddana markii labaad buu hadlay wuxuu yidhi I feel like a piece of my spirit is back with me again.
waxaan dareemayaa in qayb ruuxdeeda ka mid oo iga maqneed ay ii soo laabatay I was missing something, but not anymore.
waxbaa iga maqnaa oo aan tabayay balse hadda ma jirto qisadii marka waxay diiwaanka lagu qoray dee mucjisooyinka adduunka ka mid a markaa sheekadu waxay gashay sheekadu waxay gashay ku biirtay aakhirkii oo lagu daray sheekooyinkii mucjisooyinka ee duwe macaashan diiwaanka mucjisooyinka lagu ururiyo Mhm.
runtiina marka sidaa loo ego way tahay dee muddada intaa leeg iyo labada qof ka kala ko ee muddo Aad gaar u iyo noolaa aad inkaa iyo aad.
darajada noqday ee xitaa inuu dhinto ku dhowaaday gabadha aan weligees lahayn eh, ehel kalaa xitaa adeer iyo eeday waxbaa ku nool aan is lahayn iska daa aaba dhowge sax amuurihii o dhan markay isu tagtageen dabeetana sheekadii waxay gaadhay heer lagu daro diiwaanka mucjisooyinka madagaran aad bay dhegaystayaal u mahadsan yihiin khadar cabdi cabdilaahi oo sheekadan barnaamijka la wadaagay iyo sahre ciidla nuur oo iyaduna waraysanaysay mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay cawaysin wacano wanaagsan markanna dhegaystayaal waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afraad islamarkaana ugu dambaysay ee waraysigu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka cabdiraxmaan xadante waxaana uu fanaanku qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid a heesaha aadka loo dhagaystay ee uu fanaanku ku luuqeeyo taariikhdooda iyo weliba sheekooyinka ay ku qotomaan ee laga curiyey amaba laga sameeyey heesahaasi waa hagaag n geesta kale haddaynu eegno n dabcan dee barnaamijka qeybihiisii ay ugu dambeeyeynu maraynaa n iyadoona mar kale ku mahad celinayna inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington haddaan nahay bahda v o a n ilaahay amarkii cabdiraxmaan waxaan maqli jiray hees hore oo tidhaahda n inagoon isaragoon aan bixin ogeysiis sida uurku baallaha mayse soo abaarnaa waa heesihii hore waaye waa iyagana dee la qaadi jiray Een, mid kale aad jirto adna heesaha ka mid a markaan dhegaystay un aan soo xasuustay heesaha hore iyaga saa u dhacayay oo ay ka- heesta tidhaahda iyadana naftii ordaysaba waxbaa eryaye anoon isogeyn ma ku yimi iyadoo la iska soconayo qofkaan isogeyn un imaanshaha oo imanayaa maxay ahayd
heeskaas heeskaas waxaan sameeyey een, saaxiibkeen een, cagsiyo ma nabad baynu salaameynaa labadeenuba cagsiyaa sameeyey marka wuxuu iga sheekeeyey qiso cajiiba Mhm.
wuxuu yidhi waa qiso runa wiil baa gabar jeclaa buu yidhi waxaa markaa isagii oo u socda kaba soo qaada xaafad kale haye ayaa wuxuu iska soconayaa naftiisa automatic intay socoto waxay garaacaysaa gurigii gabadhii uu jeclaa haye marka albaabkii gow gow gow kasi isagu guri kale wuxuu je- ga- garaacayaaba maogtahay familiga ah ama islaanidadii wuxuu buuqanayay maraali markuu gurigii garaaco gabadhi baa ka furaysa marka unguba is ogaanayaaba inuu meeshuu ku socday uu ila tegin oo gabadhii gurigeega yimid moogta Mhm. qalbigaa warma markaasuu kuleeyahay naftii ordaysaaba waxba iryaye hanuuni sugayn ma ku yimidi markaan ku arkaan ilmeeyaayo awada farxad ban la hooyaaye jacayl ugubaad indhow noqoto asqoobay haggaan adila qabani urkiyo wanahaa agtooda degto wayurkiyo wanahaa agtooda degto ilayska qalbigu ohey ohey waadi marka heeskaas midhaha waxaa sameeyey xaliseyihiisa hore kugu sheegay ilaaxinkuna waa aniga marka waa hees cajiiba wey waa hees cajiiba bal aynu wada dhegaysano heestaasi qofkii uun qalbigu wadayo u horgeynayo un gurigu u baahnaa mid aan ahayn hees kalaan iyadana inaan ku weydiiyo oo n laxanka markaan dhegaysto ama miisigu suu dhacayo iyo laxanka aad moodo inay heesaha kale ay ka duwan tahay laakiin Sax.
de dulucda iyo kolay heesuu midbadda nuxur bay ka hadashaa iyo duluc iyo macnaha ujeedo gaara n tani waxay tidhaahdaa hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawaca is yeelay dhaliisha anaa mutaystay dhibana waa yeelkadiisa n hayaa Waxa weeyaan- heeskaas waa hees fariin fariin waa culus buu xambaarsan yahay gantaalaha intaan laale Een, ah, heeskaas niyo laaxinka waxaa sameeyey een, saaxiibkii cumar aadan dugsiye fanaanka igu weynaa een, iminkana een, mataqaanaa xagga qasaa'idada caanka ku ah ee jabuuti midhahu waxa weeyaan cumar macalin alla naxariista u dhintay isiguna waa ee, kat maris Mhm, marka heeskan de waa dabcan waa gabal iyo wiil isjeclaa mhm, een, dabadeedna j- jacaylkii gabadhii ka dhammaaday mhm, ninkiina weli sidii u hayo marka waa kan xasuusanaya dee wakti hore iyo sidii la ahaan jiray wuxuu kuleeyahay dhaxaadi dhagan nuglaydoon dhabtaada ku seexanayay dhaxanta iga weeshanaysood si dhabaadii jeclayd hadduu xiisihii dhammaaday anaa dhaawaca is yeelay dhaliisha anaa mutaystay ibanan waa yeelkadiisa wixii dhibaataysan baad waxba kaaba gelin buud waxba warma haysid ya anuun bay dhibta igu koobantahay macnaha waa anu yeelkadiis bay u kooban tahay bule wixii sii dhammaaday
waa hagaag cabdiraxmaan gebagabadii waxaynu maraynaa waraysigeenna iyo weliba barnaamijka caweyska washington Een, haddaan gebagabada adiga ku siiyo dabcan dee heeso badan baan kusoo weydiiyey waad sharaxday waad ka hadashay Een, heesta ugu dambaysa eed kusoo xulayso eed barnaamijka inoogu soo gebagabeynayso aan idhaahdee maxay noqonaysa heeskaa waxaan u doorayaa dadweynaha sharafta qiimaha qaayaha badan leh soomaaliyada meel kasta jooga aad iyo aad baan ulu salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa bahweynta v o eda waxaan usoo qabanayaa heeska la dhahdo dabeecadda qaaliga garaad ku daboolayo dadnimo waa loo dhashaa heeskaasaan doonaa inaan usoo qabto waa hagaag heestaasay dhegeystayaashu inala dhegeysan doonaan dhegeysta abon
dabeecadda qaaliga garaad ku daboolayo dadnimo waa loo dhashaa qalbigan dawadiisii dareenkii xiisahaygu aday dunta kugu xidhin qalbigan dawadiisiyey dareenkiyo xiisahaygu haday dunta kugu xidhiy qalbigan dawadiisiyey dareenkiyo xiisahaygu haday dunta kugu xidhiy qalbigan dawadiisiyey dareenkiyo xiisahaygu aday dunta kugu xidhiyey hubeeya hubeeya hubeeya hubeeya hubeeya barmaanugu bato hubeeya ah hubeeya hubeeya wayadaada ganay mudliisay hubeeya hubeeya hubeeya hubeeya haynaan doob kula wadaagi hubeeya
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo intaynu barnaamijka midnimada isugu iman doono waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sidii ubaxdoo ka baxay habayliyo sigaaraag indhuhu kama daalayaan hablaha dagarkii oo bulshada quruxda dumar yeelan karo haduu dayin kuugu deeqay hablaha dagalkii oo bulshada quruxda dumar yeelan karo aduu rabbi kugu deeqa hablaha dagalkii oo bulshada quruxda dumar yeelan karo aduu aduuday kugu deeqay hablaha dagalkii oo bulshada quruxda dumar yeelan karu haduu rabbi kugu deeqay aayaandokulawada